wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka maamulka somalilan ayaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ka bilowday ololaha hubinta badqabka gaadiidka ololahan oo laga sameeyey wadooyinka iyo kontaroolada magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa lagu hubinayey in gaadiidka uu soo maray hanaanka hubinta badqabka gaadiidka cabdikariin xaashi axmed maamulaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka gobolka togdheer ayaa ka warbixiyey ololahan waxaannu joognaa kantaroolka galbeed ee magaalada burco waxaannu ka wadnaa ololo ballaadhan oo aannu ku hubinayno badqabka baabuurta sidaa daraaddeed waxaannu halkan fariin uga diraynaa dhammaan gaadiidlayaasha gobolka togdheer inay baabuurtooda soo mariyaan baadhista badqabka gaadiidka b b g si loo hubiyo tayadooda iyo shaybaadhkooda ka wasaarad gaadiid ahaan waxaannu mas-uul ka nahay dadka shacabka ee waxa weeye nafaha baxaya ayaa mas-uuliyadda naga saaran tahay sidaa daraaddeed waxaannu ku adkaynaynaa dhammaan gaadiidleyda u kala gooshaya gobollada iyo kuwa magaalada gudaheeda waxa weeye ku shaqeeya inay gaadiidkooda ay geeyaan b b g badqabka baadhista gaadiidka waxaynu ognahay muddooyinkii ugu dambeeyey in shilalkii aad iyo aad u soo batay nafo badanna inagaga baxeen hanti badanna inagaga burburtay si kastaba deegaanada maamulka somalilan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ku soo badanayay shiralka gaadiidka iyadoo ololahan uu door ka qaadanayo yareynta shiralka